bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimam abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah taعalى bsmi اllahi الرaحman الرaحيim abwaabu shahaadaati can rasuuli اllahi slى اllah عlyh وalih wslm shahaadaadkii abwaabtoodii weeyaan meeshaan oo rasuulka sal ly slam axaadiidtiisii laga warinayey ah ashahaadaat waa jamcu shahaadatin shahaadaduna waa markhaatida waa waxaa xuquuqda lagu sugo xuquuqda lagu sugayana waxay u qeybsantaa xuquuq alleh iyo xuquuq bani aadam xuquuq alleh haddii ay tahay haweenku ayaga boos ma uga furna marba hadday xuquuq alle ay tahay shahaadadu xuquuq dadeed haddii ay tahayna xuquuqda alle yaa waxay iyadana u qeybsantaa qeyb hal qof la aqbalayo shahaadadiisa hal nin iyo qeyb laba nin uun la aqbalayo iyo qeyb afar qeybta afartaana waa zinada iyo qeybta labada ahna waa say u badan tahay shahaadooyinka markhaatiyaalka wixii xuduud iyo maal iyo waxyaabaha ku tacalluqo halkana waa bisha ramadaan dhalashadeeda hal markhaati keliya waa la aqbalaa haweenka ayaga marka waxay wax ka geli karaan amwaasha wixii kusa ku saabsan wixii marka maal ku tacalluqo oo shahaadadu hadday maal tahay mucaamalo maaliya ama ta-uulu ilaa maalin wax maal u dhammaad doona haddii ay tahayna waa un la mid marka laba haween booskooda nin ayaa taagan oo hal nin laba haween baa marka u dhigmayso wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani ayb wixii weliba maalka ku saabsan waa lasii fududeeyey haddii labada markhaati la waayo hal markhaati iyo dhaar oo min jihati lmuddaci waa laysku kabi karaa waxyaabahaas dhan baa marka yacnii shahaadaadka iyo looga hadlaa isaga hadda marka waxyar buu ka hadlayaa qeybo kalena aqdiyada iyo meelahaas yaanu ku marnay ayb shahaadada marka cadaalada loo shardiyaa cadaaladuna waxay tahay qofka inuu yahay muslim caaqil baaliq asbaabu lfisqi iyo khawaarim almuru'a inuu ka maran yahay waxyaabahaas markii shuruudaas la helana haddana waxaa kaloo shardi ah tuhmad inay meesha ka maran tahay haddii ninkii isagoo markhaati galo laakiin ay tuhma jirto markhaatidiisa ma la aqbalayo tuhmaduna waxaa ku baxo qofku inuu waalidkiis u markhaati furo ama ilmihiisa u markhaati furo marka waalidkii iyo ilmihii tuhmaa ku jirto ma laysu qabanayo marka ayaga labadooda laakiin haddii ay tahay calayhi uma markhaati furaya laakiin waa ku markhaati furaa markaasoo kale waa la aqbalayaa lianna tuhmadii waa ka baxee meesha waxa wiil oo waalidkiis xaq ugu marqaa uu ku saaro oo uu dusha ugu saarayo waa wax un weyn maaha wax dheef oo ugu soo jiidayo haddii marka xaq iyo waxaa uu saarmayo waa la ogolyahay ayib waxyaabihii adu marka waxaa kaloo tuhmada ku baxo cadaawad bayin ah hadday ka dhexaysa labadaas qof ninkaani ninka ku markhaati furi raba cadaawad inay ka dhexayso bayin ah la ogyahay ma u markhaati noqonayo ayib aduu waxyaaba noocaas oo kale iyadana lagu radiyaa qaala alimaamu abu ciisa baabun xadaana alansaariyu wahuwa isxaaqu bnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malikun can cabdillaahi bni abi bakri bni muxamed bni camri bni xasmin can abiihi can cabdillaahi bni camri bni cuhmaan can abi camrata alansaariy dariiqan sidaasuu yidhi can zayd bni khaalidin اljuhaniy ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslama qaal alaa أkhbirukum miyaanan idinku waramaynin bikhayri الshuhadaa markhaatiyaal kuwa ugu khayr badanoo ugu fiican aladii yaأtii bishahaadatihi waa kan markhaatidiisa la imaanayo qabla an yus'alahaa inta aan la su-aalin ka hor ayb alaa ukhbirukum miyaanan idinku waramaynin bikhayri shuhadaa'i shuhado kuwa ugu khayr badan markhaatiyaal aladii ya'tii bishahaadatihi waa midka markhaatidiisa la imaanayo qabla an yus'alahaa inta aan la su-aalin isaga marka inta aan la su-aalin markhaatidiisoo la imaanaya waxaa laga wadaa xuquuq ayaa maalan ku tacalluqdo ninkan markhaatidiisa ninka xaqa iska lehna ma oga markhaati in loo uu leeyahay in kale ma oga marka isagii baaba markhaatiyaan ahay dhahaayo marka si xaqii u sugmo midaasoo kale marka waa la ogol yahay ayb leanna haddii kale xuquuq baa ku dayacmaysa meesha ayb ee aayadda qur-aankana de wa way tahayoo walaa taktumu shahaada buu alla yidhi markhaatida ha qarinina iyo ayaa la yidhi marka xadiid kaleo waxaa jira isaga dadka iyagoon la markhaati gashanin markhaati furo dad xunaa lagu tilmaamay kuwaas waa shahaadatu zuurka markhaati beenuu furaya saasuu hadhuu dhehi doonaa ayb aayaddana waxay leedahay walaa ya-ba shuhadaau markhaatidu yaynan diidin idaa ducuu haddii loo yeero kaale in la yidhaha yaynan diidin oo ha furaan markaas qala xadaanaa axmed bn اlxasan qala xadaanaa cabdullahi bnu maslamata can maliki bihi wa qaala bnu abi camrata hada xadiidu xasanu waakharu اnnaasi yaquuluuna dadka badankood waxay dhahayaan cabduraxman bnu abi camrata yani can abi camrata meesha ah cabduraxmaan ibnu abi camr bay leein waana laba nin labada ninna riwaayadoodu sax waayo waاkhtalafuu calaa malikin malik bay isku khilaafeen fii riwaayati hada alxadiidi xadiidkan riwaayadiisa farawaa bacduhum qaarkood way wariyeen can ibni abi camrata wa rawaa bacduhum can abi camrata wa huwa cabduraxmaan ibnu abi camrata alansaariy wa hada asaxu cindanaa naga agteennana kana asaxnimo badan ibnu cabdilbarna saasuu yidhi lannahu qad ruwiya min gayri xadiidi maliki can cabdiraxman bni abi camrata can zayd bni khaalid waqad ruwiya can abi camrata can zayd bni khaalidna waa la wariyey gayru hada alxadiidi wahuwa saxiixu ayضa wa abu camrata huwa mowla zayd bni khaalidin اljuhaniy walahu xadiidu اlguluul ayuu leeyahay ayb xadiidu lguluulka imaam axmed iyo abu dawuud iyo ibnu maajah ayaa soo saareen zayd bni khaalid baa laga warinaya ana rajula min almuslimiina twufiya bkhaybar وأنه ذkr ذukira لرasuuلi الlahi صلى اه عل sلم faqاla صلوu عlى صاaxiبiكم xadiikaas ayb qala xadaثna بشhr بن آdم بن بنةi أزهر السmاn وهuوa صدوq فيh lin rawى lh أbو dاوd والتirmidي والنسائي في مسند عlي وبن mاجه qala xadaثna زيد بن الحbاb وهuوa العkliي qala xadaanii ubay bnu cabaas bni shl bni sacdin marka ubay bnu cabaas bni sahl bni sacdin waa fiihi dacfun bukhaari baa u wariyey laakiin hal xadiid biso u wariyey bukhaari ninkaa dacfi baa ku jira qaala xadaanii abu bakr bni mxamed bni camr bni xasmin qala xadaanii cabdullaahi bnu camr bni cuثmaan qala xadaanii khaarijaة bnu zayd bni haabit qala xadaanii cabdالرaحman bn abi camrata qala xadaanii zayd bnu khalidin اljuhaniy anahu samica rasuula اllahi slى اllahu عalيyh wali wslam yaquul khayru shuhadaaءi markhaatiyaal kuwa ugu fiican man addaa shahaadatahu markhaatidiisa qofka guto waay qabla an yus'ala intaan isaga la weydiinin haa markhaatida qala hada xadiidu xasanu غariib min hada اlwajhi ayb ayb kadib marka madbuuca wuxuu qorayaa intan kadib baabu maa jaa fi man laa tajuusu shahaadatuhu laakiin makhduudaadka kuma jiro oo xadiid caadi un iska ah weeyaan ayb qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa marwan bnu mucaawiyata alfazaariy can yaziid bni ziyaad addimashqiy marka wa yuqaalu yaziid bnu dinaarna waa la yidhaahdaa ayb waxaa aan ujeedaa yaziid bnu abi ziyaadna waa la yidhaha yaziid bnu ziyaadna waa la yidhaha dimashqiy matrukun can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat qaala rasuulu اllahi sal ly slam laa tajuuzu ma soconayso oo ma banaana shahaadatu khaa'inin khaa'in markhaatidiis ma banaana yacni lifisqihi fisqigiisa dartiisa aynan u banaanayn walaa khaa'inatin mid khaa'inadana ma banaano markhaatideeda walaa majluudin mid la jeedlay xaddan xad lagu jeedlay oo xad lagu dhuftayna markhaatidiisii ma bannaana walaa majluudatin iyo mid la jeedlay iyada lafteeda marka kuwaa laftooda waxaa ka muuqdo waxaa ka muuqdo fisqi aayaddana suuratu nuur waatay tahay wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati uma lam yaأtuu barbacati shuhadaaء fajliduuhum ثamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadaة abada waulaa'ika hum اlfaasiquun ila اladiina taabuu baxi usuuliga meeshaas marka ku jiro haddii wax laysku soo cadfo aada u badan oo kadibna istinaa laga daba keeno istinahan mukhasiskaa jumlada ugu yacni xarafka ugu dambeeya miyuu u laabanayaa mase kulligoodba u laabanayaa usuuliyiintu war badan bay ka bixiyaan marka baabka mukhasiska iyo ay ka ay ka hadlayaan sida badanna waxay tahay aakhirka un in loo celiyo wa ulaaika hum ulfaasiquunada haddii marka wa ulaaika hum ulfaasiquunada loo celiyo istinaha ila aladiinada marka faasiqiintii bay marka ka ayaa laga reebay oo iyagu marka hadday towbad keenaan kadib ismulfisqi waa ka dhacaya shahaadadana ma laga aqbalaayo maya weligeed la aqbali maayo saasay dhahayaan qaar qaarna waxay leeyiin maya kulligood waa wada gelayaan waxaa laakiin shaki aan lahayn fajliduuhum hamaaniina jalda istinaha iyada kuma jirto oo haddii la towbad keeno ninka uu towbad keeno ninkii uu qadfayna ou u haysto xadka xadkiisii oo ugu dhegan yahay eeila aladiina taabuuda mukhasis inaynan taa u noqonaynin waa la hubaa iyada ee waxa kale waay waxa ay marka ka hadlayaan ayb walaa dii kimrin xiqdi mid u saaxiiba liakhiihi walaalkii xiqdi u qabana shahaadadiisa lama aqbalo dii kimrin kimrin marka waa xiqdiga iyo cuqdada meeshaana marka waxaa loo radinayaa shahaadadiisa lituhmati ee hadda asaga fisqi maaha waa lituhma tuhmada darteed maadaama uu cuqdad u qabo inuu waxaa laga yaabaa ku taagsado isaga marka markhaati uman laba qof marka hadday dacwo keenaan ninkaani marka waxa sheeganaya hadduu markhaati keensado oo kii kale uu yidhaha ani ninkaan markhaati iima galo haddii uu keeno sabab marka cadaawad rasmi ah ee jirto hadduu keeno tuhmaa meesha jirto iska tagaa la leeyahay ninkaasi waxba markhaatidaada la dhegeysan maayo yaa la dhahaya ayb walaa mujarabin walaa mujarabi shahaadatin markhaatidiisa kula jaribayna isna lagama aqbalayo maxaa lagu jaribay bikadibin waay nin markhaati beenaale lagu jaribay hadda ka hor lagu ogaaday maya ma laga aqbala ayb ama isagoo been alla ka sheegayaa la arkay nebiga isagoo been ku been abuuranaya dadka isagoo been u sheegayaa la arkay ka noocaas oo kale la aqbali maayo walalqaanici midka iska raacan raacsan ahlaalbeyti qoyska ayb lahum iyaga usugn lahum iyaga inuu u markhaati furo shahaadada lahum iyaga uu u markhaati furayana la aqbali maayo alqaanic bimacna taabic waa qof waxaa iska jiro cid iskala nool waa nin iska waxhaysta maaha ama waa nin xoogaa yar iska yacnii ciddaas uun iskaga jilan oo ayaga wax la cuno oo iyaga uun la la joogo ninka noocaas haddii uu yidhaahdo ciddaasaan markhaati u furayaa shay ayaga dheeftooda ah lahumta macnaha dheeftooda wixii awaa calayhim laakin waa la aqbala leanna wanaaggii iyo ixsaanka ka dhexeeyey suuragal maahan inuu ugu taagsado been iyo uu ka sheego soo ma garanaysa qaanic marka kaas walaa daniinin iyo mid la tuhmaysto fii walaa-in wala lagu tuhunsan yahay walaa qaraabatin iyo qaraabanimo lagu tuhunsan yahay daniinku waa midka yacnii dad buu sheeganayaa inuu ka dhashay waxaa laakiin inuunan ka dhalanin baa la tuhunsan yahay ee wuxuu leeyahay hebel baa i xoreeyey xoogaa inay been tahayna waa loo maleeyaa kaas waay marka ereygaanna wuxuu dhihi doonaa imaamu tirmidi macnihiisa lama ga ma garanin buu dhihi doonaa ayb laakiin sida lagu soo dhaweeyey saas waay laa shaka ereygan inuu warkiisu waa culus yahay fahamkiisu wax culimada ah oo hadda sidaas u qaatayna ma leh qaala alfazaariyu alqaanicu attaabicu waay marwaan baa marka alqaanicu buu fasira attaabicu qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi yaziid bni ziyadin اdimashqiy wayaziidu yudacafu fi اlxadiid walaa yucrafu hada alxadiidu min xadiidi zuhriyi ila min xadiidihi xadiidkan isagoo zuhri xadiidkiisa isaga ninkan unbaa lagu ogyahay ayb qala wfi اlbaabi can cabd llahi bni camri qala walaa nacrifu macnaa hada اlxadiidi tirmidi wuxuu yidhi ma garanin buu yidhi xadiidkan macnihiisa walaa yasixu cindanaa annaga agteennana ma ansaxayo min qibali isnaadihi darti isnaadkiisa xaggiisa meesha aan la garanin marka maxay tahay waa kan waalcamalu cinda ahli اlcilmi camalku wuxuu yahay ahlucilmiga agtooda ana shahaadata alqariibi jaa-izatun liqaraabatihi qofka qariibka ahee dhow shahaadadiisu waa ansaxaysaa liqaraabatihi ayb oo yacnii labada aynan isu ansaxaynin waa dadka isdhalay asalkii faraca markhaati oo iyaga dheeftooda u laabanayso maya ma laga asmacayo laakiin qariib haddii nin ou nin wax ku sheegto markhaati kaansaa la yidhi laba nin oo waxuu kaansaday ninkan qaraabadiisa mudiciga ee laguma radinayo shahaadada ninkan kale haye nimankan baa markhaati ah iima galaan markhaati maxaa dhacay isku qabiil waayo hadduu yidhaahdo ka kacaa la leeyahay baabkaas haddii la furo de markhaati ninkan waxaa laga yaabaa xaq in laga qabo wax meesha joogayna nimankan qabiilkiisa un inay yihiin haddii la yidhaahdo marka waxba laguma asmacaayo waxay noqonaya xuquuq badan inay dayacanto marka ma laga yeelayo taasna laakiin hadduu yidhaahdo waa aabbihiis wiilkiisii waaye waa la aqbalaa markhaati ma ugalaayo laakiin qaraabo kore xataa walaalkiisa hadduu yahay markhaati waa ugalay wاktalafa ahluاlcilmi ahlucilmiga way isku khilaafeen fi shahaadati اlwaalidi waalidka markhaatidiisa lilwaladi cunugiisa oo u markhaati furo wاlwaladi waladku inuu markhaati furo lilwaalidi oo u furo laam marka la geliyo ogow waa isagaa wax ku qaadanaya calaa haddii la yidhaahdana waa lagu markhaati furaa hadda lilwaalidi lilwaladi ayaa la yidhi wixii dheef u ah waayo wiilku hadduu aabihii dayn nin uu ka qaaday uu ku inkirsan yahay hadduu yidhi anaa ogaay markhaatina u ah ninkan waa qabaa aabbahay lacagtan waa laga aqbala leanna aabbihiis inuu xaq ku sugo tuhmad ma noqonayso laakiin inuu xaq u sugo tuhmad waa geli kartaan ayb falam yujiz akharu ahli lcilmi ma aynan banaynin shahaadat alwaladi lilwaalidi walalwaalidi lilwaladi wa qaala bacdu ahli lcilmi waxay dhaheen ida kaana cadlan hadduu yahay nin cadli ku sifaysan fashahaadat lwaalidi lilwaladi jaa-izatun waa bannaan tahay wakadalika shahaadat lwaladi lilwaalidi way bannaan tahay hadduuba mar cadaalad yahay marka mas'aladaa culimada way isku khilaafeen shaaficina sidaas hore uu sheegay uu qabaa walam yakhtalifuu laakiin culimada iskuma khilaafin buu yidhi fii shahaadati alakhi walaalku inuu markhaati furi karo liakhiihi oo u furi karo annahaa markhaatida annahaa jaa-izatun inay tahay wakadalika shahaadatu kulli qariibin liqaraabatihi qariib kastaa markhaatidiisuna waa bannaan tahay liqaraabatihi oo u markhaati furo marka meesha walaa daniinin fii walaa-in walaa qaraabatin nin wala lagu tuhmaayo qaraabanimo lagu tuhmaayo meeshaas waay meesha uu leeyahay laa nacrifu macnaa hada alxadiid leanna daahirkeeda waxaa ka muuqdo inaan la aqbalaynin qariib qariibkiis u markhaati furayo laakiin sidii aan sheegnay haddii loo fasiro baabkaas waa ka baxeen ayb wa qaala shaaficiyu shaafici waxa uu yidhi laa tajuusu ma bannaana shahaadatu rajuli nin markhaatidii cala alaakhari ku kale uu ku markhaati furo wain kaana cadlanba haba ahaadee idaa kaana baynahumaa cadaawatun kan lagu markhaati furaya kan furaya hadday cadaawa cadaawad ka dhexayso wadahaba ilaa xadiidi cabdiraxmaan alacraj can اnabiy sal l l slam ayuuna ku tegay mursalan arrintaa xadiid mursala kusoo arooray laa tajuusu shahaadatu saaxibi xinnatin xinatin waa lugatun qaliilatun fi xnatin alxnatu cuqdada waay iyo cadaawadda xinana waa ku timaadaa ibnulaiir saasuu leeyahay laa tajuusu ma soconayso shahaadatu saaxibi xinatin mid cuqdad iyo uurgunud qof kale u qabo kii uu u qabay inuu ku markhaati furo isaga laftiisa marka waa u markhaati furi karaa inuu ku markhaati furaa la diidaa yacni markhaati uu ku dhibaayo lama ogola laakiin markhaatida uu dheeftiisa ku sheegayo ee taas tuhmad maaha iyada nin cadowgaaga ah hadduu markhaati kuu furo oo adiga aada wax ku qaadanayso xaq kaa maqan uu yidhaha waa sax waa ka maqan yahay waa la aqbalaa taas leanna tuhmaddii meesha waa ka maqan tahay iyadana oo waxaa la yidhahdaa waalfadlu maa shahida bihi lacdaa fadli waxaa la yidhaha nin cadowgaaga wuxuu kaaga markhaati kaco ayb midaan marka fiiri marka sida uu leeyahay laa tajuusu shahaadatu rajuli cala alaakhari buu yidhi lilaakhari ma dhihin wain kaana cadlan ida kaana baynahumaa cadaawatun ayb laa tajuusu shahaadatu saaxibi xinatin ayuu keenay yacni saaxiba cadaawatin wakadalika macnaa hada alxadiidi xadiidkan macnihiisa xaysu qaala laa tajuusu shahaadatu saaxibi himrin marka shaafici mursalkaas iyo midkan dacfiga ku jira iyo usuul waxyaabahu isku xooxoojiyey calaa kullin yacni saaxiba cadaawatin cadaawad markaa kuwa u saaxiiba riwaayo marka mawquufana waa timid xataa iyadoo mawquufo calaa abi hurayra ah ayb marka mawquufkaas iyo mursalkan iyo waa la isku xoojin karaa oo min cawaadid lmursal waa ka mid tahay mawquufka xataa qala xadaثna xumayd bnu mascadata qala xadaثna bishru bnu اlmufadl can اljurayriy saciid bn iyaas can cabdالraxman bn abi bakrata can abihi ana rasuula اlahi sal ly slama qaal alaa أkbirukum miyaanan idinku waramaynin biakbar اlkabaa'iri kabaa'ir midda ugu weyn qaluu balaa yaa rasuula allah bay yidhaahdeen qaala alshraaku biاllahi wacuquuq اlwaalidayni washahaadat الzuuri w qowl الzuuri qaala famaa zaala kama tegin rasuulu llahi sal ly slam nabiga yaquuluhaa inuu dhahayo xataa qulnaa ilaa aan dhahnay leytahu sakata allama u aamuso qaala hada xadiidu صaxiix ayb maطbuuca waxaa yimid kadib wafi lbaabi can cabdillahi bni camrin baabun minhu usuusha makhduudaadkana male kaas qala xadaثna axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qala xadaثna marwan bnu mucaawiya can sufyaan bni ziyadin اlأsadiy wayuqaalu sufyaan bnu dinaar ayaa ninkan waa la yihaha sana kuufiyu hiqat can fatik bni fadaalة wahuwa alasadiyu majhuul اlxaal rawaa lahu tirmidiyu faqad can aymana bni khuraym ayman ibn ayman bnu khuraym abu caطiyata الshami الshaacir mukhtalafun fii suxbatihi abu cabdillaahi اlcijli waxau ku daray iqaat hiqaat الtaabiciin tirmidi keliyana u wariyo ana الnabiya slى اllahu عalayh wali wslam nabiga qaama khatiiban waa istaagay isagoo qudbaynayo faqaala wuxuu yihi ayuha الnaas dadow cadalat shahaadaة الzuuri waxay la ekaatay ay la sinaatay ishraakan bاllaahi wadaajin alla lala wadaajiyo uma qara'a rasuulu llahi sal ll ly slam wuxuu aqriyay fajtanibuu rijsa min alwhaani wajtanibuu qowla azuur markaas sanamkii caabudidiisa iyo iyadii baa lays raaciyey qaala hada xadiidun inamaa nacrifhu min xadiidi sufyaana bni ziyaad waqad ikhtalafuu fii riwaayati hada alxadiidi can sufyaana bni ziyaad walaa nacrifu liayman bni khuraymin samaaca min annabiy sal l slam tirmidi waa kaa isagu wuxuu jasmiyey kama ma garanayn uu yidhi inuu ka maqlay ma ogin saasuu tilmaamay marka suxbadiisu waa un laysku khilaafsanya waa in laga feeriyay marka kutubta saxaabada iyo kian isaabada ibnu xajar iyo abu nucaym kiisa macrifatu saxaaba iyo kitaabka kale baqawi mucjamu saxaaba iyo meelaha in laga feerfeeriyo ayb qala xadaثna wasil bnu cabdilaclى qala xadaثna bnu fudayl can اlacmash can cali bni mudrik can hilaali bni yisaaf can cimrana bni xusayni qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaqulu khayru الnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum halaaثa dad waxaa ugu khayr badan qarnigayga kuwa ku xigo uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xigo halaaثa uma yajiiءu qowm baa imaan doona min bacdihim gadaashooda yatasamanuuna way iscayilinayaan oo cayilkay dalbayaan wayuxibuuna asimana cayilkay jeclaanayaan yucduuna shahaadata markhaatiday siinayaan oy bixinayaan qabla an yus'aluuhaa intaan la su-aalin waa markhaati beenaalayaalka waxaa ka taajiraya qaala hada xadiidun gariibu min xadiidi alacmash can caliy bni mudrik waasxaabu waasxaabu alacmash inamaa rawow can alacmash can hilaali bni isaaf can cimraana bni xuseyn yani cali bni mudrig ma sheegin marka xadiidka cali bni mudrig in la dhex geliyo beyna alacmash wa hilaal waxaa weeyaan waa qariib marka ibnu fudayl sidaasuu u wariyey heyrkiina waxay u wariyeen can اlacmash can hilaal bni isaaf ayb marka riwaayada marka tan inay maziid fi mutasil ilasaniid noqotaa la arkaa ayb qala xadaثna abu camaar alxuseyn bnu xurayd qala akhbarana wakiicu can اlacmash qala xadaثna hilaalu bnu isaaf soo ma arkaysa marka riwaayada wakiic waa tana wakiic can اlacmash boos weliba xadahanaa ayuu geliyey booskan booskii ziyaadada ayaa waxaa la soo geliyey xadahanaa yani booska naqsiga meesha naqsiga yaa xadahanaa la geliyey ziyaadadana awalba cani waxbay ku timi marka waxaa aada u xoog badan marka in ziyaadadu ay tahay wahm ama masiid fi mutasil ilasaniid saas inay noqoto can cimrana bni xuseyn can الnabiy sal ll slam naxwahu wahada asaxu min xadiidi moxamed bni fudayl qaala wamacnaa hada اlxadiidi xadiidkan macnihiisa waxa uu yahay cinda bacdi ahli اlcilmi yucduuna shahaadata markhaatiday siinayaan qabla an yus'aluuha inamaa yacni wuxuu u jeedaa shahaadat azuur yaquulu shahaadatu axadihim markhaatida midkood ou furayaa min gayri an yustashhada iyadoon la markhaati gashanin wa bayaanu hada fi xadiidi cumara bni اlkhadaab ayayna ku jirtaa can اnabiy sal l slama qaal khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma yafshu lkadibu marka xadiidkan kanuu ku fasira oo min caadaatihi marka waxaa ka mid ah inuu axaadiidta mararka qaar isku fasirayo uma yafshu lkadibu ayaa faafayo xataa yashhada arajulu ilaa ninka uu markhaati furo walaa yustashhadu iyadoon markhaati laga dalbanin wayaxlifa arajulu ninka uu dhaarto walaa yustaxlafu wa macnaa xadiidi الnabiy sal ly slm khayru shuhadaa aladii yaأtii bishahaadatihi qabla an yus'alahaana hada kani ida اstushhida الrajulu waa ninka haddii markhaati looga dalbado cala shayi shay an yu-adiya shahaadatahu inuu markhaatidiisii guto walaa yamtanica waanlaa yamtanica waa inuusan ka reebtoonaanin min ashahaadati haakada wajhu اlxadiidi cinda bacdi ahli اlcilmi labadii xadiidba waa kala fasiray marka meel uu kala geliyey fiqiga kanaa la dhahaa marka hada huwa yani alfiqhu xadiidta hadday daahirkooda iska hor imaanaysa midba in macna lagu towjiihiyo waana waxyaabahaan fuqahada looga maarmeynin qaala alimaamu abu ciisa bismi illaahi اraxmaani اraxiim abwaabu zuhdi can rasuuli llahi sal l slama zuhdiga abwaabtiisa weeyaan meeshaan nabiga laga warinayo sala allahu alayh waalihi wasalama zuhdiga marka waa inaad dunyadii laga zaahido oo iyada markaa yacni aan qiimo loo sameynin aakhiradana markaa xaggeeda la loo bato ayb qala xadaثna صالح بن cabdالlahi whuwa صالح بن cabdالlahi التirmidiي ثiqة rawaa lahu التirmidiy fqط waana soo marna wسuwayd بن نصr qala صالح xadaثna وqala سuwayd أخbarana cabdالlahi بن الmubaarak marmar marka yatacaaطىa in uu siyq اlأdaaga u kala uu kala cadeeyo marmar saas waa isasiina waa sameynaya تirmidi hadda ka horna meelaan soo marnay meeshaan meesha ayb can cabdillaahi bni saciid bni abi hindin can abiihi can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal ll ly slama nicmataani laba nicmo maqbuulun mid lagu kadiyey waaye fiihimaa iyaga dhexdooda kahiiru in badan oo min annaasi dadka ka mid a nicmo laba nicmo in badan dadku ay haystaan ma fahamsana oo waa ku kadsoon yihiin asixatu caafimaadka iyo walfaraaqu firaaqada qofka caafimaadka waa ku kadsoon yahay intaad caafimaad qabto cibaado inaad cibaadadii inaad ku dadaashidaa la rabaa ood ku tala gasho caafimaadkan inaadan qabaynin ood jiran doonto markaad jiratana inaadan cibaadaadka samayn karin oo soonkibaadan awoodeynin salaaddii istaagga lagu tukanayo ajarka badnaydaadan karaynin wax badan ood awoodi karto maanta oodan hadhow awoodi doonin baa dhici karto marka inaad ku sii xisaabtanto arrintaas walfaraaqu firaaqada firaaqada aada leedahayoo axwaal ku mashquuliso inta aynan kugu dhicin oynan ku qabanin faa'iida haysataa walidalika waxaad moodaa xadiidku haddana si gaara dadka dhallinyaradaaba inuu ula hadlayo leanna ninku intuu yar yahay oo toban ilaa iyo labaatan jir inta udhaxayso waqtiga ugu fiican waayo oo hadduu wax barto oo uu taxsiil badaan ou helo inta dambe uu ku moodi karo ayb laakiin wixii ka dambeeyo labaatanka qofku waa waa guursanayaa xawaal baa kusoo furmayso dihnigiisu marka wuxuu noqonayaa dihni laba meel u dhexeeyo ayuu noqonaya walidaalika culimadii hore waxay dhihi jireen qofka marka uu weyn yahay ayuu maskax badan yahay fahamka xaggiisa kullamaa adiga da- xoogaa kugu korarto fahamkaagu waa xoog badan yahay ee xifdiga iyo waxqabashadana marka yaraanta yay tahay nacam yaraanta yacni qofkan weyn waxa uu wax la xifdin waayey maskax darro maaha ee waxay tahay ashqaasha ku badatay waa alashqaal alkathiira marka inta uunan ashqaal gelin waxa sii barto wax badan ha sii ururiyo ha jamciyo hadhow markuu ashqaal galo fahamkiisii ha uga faa'iideysta marka ayb qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna yaxya bnu saciid qala xadaثna cabdالlahi bnu saciid bn abi hindin can abihi can ibni cabaasi can الnabiyi sal l slm naxwahu qala wfi lbaabi can anas bni malik ayb baabkan marka abwaabu zuhdi isaga u dhahaya bukhaari kitaab الriqaaq ayuu ku magacaabay isaga kitaab الriqaaq xadiidkan uuna weliba isaga laftiisaan filaya inuu u hormariyey qala wfi lbaabi can anas bni maliki qala hada xadiidu xasanu صaxiix warawaahu غayru waaxidi can cabdillahi bni saciid bni abi hindin warafacuuhu nabigay ukoray u rafciyeen wawaqafahu bacduhum qaarkood way waqfiyeen can cabdillaahi bni saciid bni abi hindin iyagoo cabdullaahi ardaydiisa qaar baa waqfi xadiidka ibnu cabaas ku waqfiyey qaarna nebigay u gudbiyeen ayb qala xadaثna bشhr بن hilaal الصwاaf qala xadaثna jacfar بن sulayman can abi طaariqi abu طaariqan abu طaariq الsacdي ayaa la yihaahdaa albصriyu majhul rawaa lahu تirmidiyu faqط can اlxasn can abi hurayrata qala qala rasuulu الlahi sal ly slm man yaأhud canii yaa iga qaadanaya haؤulaaءi اlkalimaat kelmadahan soo socda yaa iga qaato fayacmalu bihina oo markaa fahuwa isagu yacmalu bihinna ou ku camal falayaa ow yucallimu ama waa barayaa man yacmalu bihinna qof ku camal falo ayuu barayaa faqaala abuu hurayrata wuxuu yihi qultu ana yaa rasuula allah anigaan ihi rasuul allah faakada biyaddii gacanteyduu qabtay facadda khamsan shan ayuu tiriyey qaala wuxuu yidhi itaqi lmaxaarima xaaraamta ka dhowrso takun acbada annaas waxaad noqonaysaa dadkan ugu cibaado badan idan marka zuhdiga xaqiiqatuhu maxay tahay maa xaqiiqatu zuhdi zuhdiga xaqiiqadiisu waxay tahay qofka inuu xaaraanta ka dhowrsado alimaamu dahabina waa yidhi haddaa rabto inaad zaahid noqoto xalaal cunuu yidhi xalaashana ku dadaal shubuhaadka iska ilaali xaara yani xaaraantana ka dhowrso zuhdi waa haysaa marka laakiin zuhdigu maahan buu yidhi marka inaad cuntada iska dhaafto oodan biyo cabin korkaagii aada qallajiso ma ahan zuhdigu kaana zuhdigu xaqiiqadiisu waxay tahay qofka inuu xaaraanta ka dhowrsado shubuhaadkana iska ilaaliyo ninkii intaas sameeya waaba nin raga maanta leanna meel walba xaaraanta iyo shubuhaadkii iyo aada ugu tiro batay ninka marka isku dadaalo un xalaasha laa shaka inuu yahay qof zaahida qofkaas na ayb warda waxaa raalli ku noqotaa bimaa qasama allaahu laka wuxuu alla kuusoo qeybiyey takun agna annaasi waxaad noqonaysaa dad midka ugu hodantinimo badan dad waa ka maarmaysaa inta ilaahay ku siiyey haddaad ku qanacdo wa axsin ilaa jaarika deriskaaga u ixsaan fal takun mu'minan mu'min dhabaad ahaanaysaa wa axiba linnaasi dadka waxaad la jeclaataa maa tuxibu linafsika nafsadaada waxaad la jeceshahay takun musliman afkaagii iyo adinkaagii baa laga nabadgelayaa markaa muslim baad noqonaysaa walaa tuktir الdaxika qosolka ha badinin faina kahrata الdaxiki qosolka badnaantiisa tumiitu lqalba qalbigay dilaysaa ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro abu طaariq الsacdi baa ku jiro cilo labaadna waa leeyahay waa riwaayat xasan can abi hurayra xasanna abu hurayra kama maqlin oo inqiaac baa meeshaa ku jiro laakiin sanad kale ayuu ku yimid xadiidku bisanadin qawiyin waxaana wariyey alkharaa'itiyu fi makaarimi alakhlaaq abu nucaymna fi lxilya wa fii akhbaari asbahaan beyhaqi kitaabu zuhdi buu ku wariyey min طariiqi abi rajaa muxriz bni cabdillaahi اljazariy can burdi bni sinaan can makxuul can waathilata bni اlasqac can abi hurayrata can الnabiy sal l slam kun warican takun acbad الnaasi wakun qanican takun ashkara الnaas waaxiba linnaasi maa tuxibu linafsika takun mu'minan waaxsin mujaawarata man jaawaraka takun musliman waaqila adaxika faina kahrata adaxiki tumiitu lqalba xadiidkaa marka sanadkiisu waa qawi kaasaa marka kan xoojin kara qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi jacfar bni sulayman wاlxasanu lam yasmac min abi hurayrata shayئa waa jismiye tirmidi qal hakada ruwiya can ayuba wayunusa bni cubayd wacaliyi bni zaydin caliy bni zayd mau ku dhigay qaluu lam yasmac alxasanu min abi hurayrata warawaa abu cubaydata annaajiy can اlxasan hada alxadiida qowlahu qaar marka xadiidka maqduuc ahaan bay u wariyeen walam yadkur fiihi can abi hurayrata ma sheegin can الnabiy sal ly slam qaala baabu ma jaءa fi اlmubaadarati bاlcamal wixii ku yimid acmaasha in lala degdego oo inta dhimashada aynan kugu imaanin oo hadda aad firaaqo iyo caafimaad qabto acmaal badan la ima oo camalka la degdeg qaala xadaanaa abu muscabin can muxriz bni haaruun waa muxriz bnu haaruun bni cabdillaahi matruukun rawaa lahu tirmidiyu faqad can cabdiraxman alacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal baadiruu biاlacmaali sabcan acmaasha ku degdega baadiruu degdega bilacmaali acmaasha ood samaysaan ku degdega sabcan toddoba kala degdega marka ayb hal tanduruuna ma sugaysaan ilaa ilaa faqrin munsin ma waxaad sugaysaan faqri idin ilowsiiyo ow ginan ama hodantinimo mudqin idin qooqiso oo idin kibriso oo yacnii idin xadgudbiso ow maradin ama jiro mufsidin idin halleeyo jiro waxallaynayso ayb miyaad sugaysaan ow haramin ama duqnimo mufnidin yacnii qofka uu iskula dardarmo oo yacnii uu noqdo qof marka yacni waxa uu sheegaya iyo aan ogeyn ayb ay muuqicin fi lkalaami almuxaraf hadal marka iska isku dardaran duqnimo idinku ridda miyaad sugaysaan wayn intaysan idinku imaanin acmaashii sameeyo dadaala ow mowtin ama mowt geeri mujhizin deg deg ah geeri marka degdegayso sariica inay idinku timaado oodan ogeyn waqti ay idinku dhacayso gab un idinku dha idinku duldhahayso ayb marka la yidhaha fulanun ajhaza fulanan marka uu dhammaystiraa la yidhaha qofka ninkii oo iska dhaawac ahaa qofku markuu sii dilo ayaa la yidhaha ajhazahu waa dhammaystiray w marka geeri idin dhammaystirto idinka dhanba la idinku waayo oo adduunyadii la idinkaga waayinayo miyaad sugaysaan waay ayib geerida weliba de waa iyada wax ugu daran waay waqti ay imaanaysa lama yaqaano waa iska soconnaa waqtigeena meeshuu ku egyahay lama oga geeridaas marka aan la ogeyn waqtigeeda waxay keenaysaa in qofku wixii uu qabso karo uu hadda qabsado weliba de qofku haddii uu dhinto waxaa laga yaabaa de ilmaha uu ka tegaya xataa ilmo iska inay yihiin si u qaab daran oo xataa aan sadaqo jaariye ah ama maalkii wax uun uga talagelaa waalidkood inaynan noqonina laga yaaba waana aragnay waaan la waxaan aragnay dad la leeyahay war aabihiin intaasoo dayn uu ka tegay horta intaynan maal ka qaadanin deyntan horta iska bixiya wax naga galay ma lahi allah mustacaan qof ha ku talagelin waayo marka naftaada un ku talagal bes waa in adu un isku talagashaa rabbina tala saarata bes cunugan adiga kaa dambeeyo dhashay hadduu deyn kaa bixi waayo deyntiina qabrigii adiga ay yacni aada u xabisnaato wareer soomaaliya ee keliya un hadba uu hadba uu guri gadaayo jaad ku cunaayo kan gadaa haddana jaad ku cunayo maantana un maalkaagiibuu dhammaynayaa wax aan macno lahaynna waa ku dhammaynaya ayb marka waxyaabahaas marka in intaynan intay yacni qabla fawaati alawaan wixii uu samaysan karo hadda inuu qofka qoondaystaal meel dhigto aw dajaali mase dajaal baad sugaysaan xaggiisa fa sharu qaa'ibin yuntadar wax maqan kan ugu shar badan waayo oo la sugto aw isaacati mase saacadda fasaacatu saacadda adhaa wa amaru iyada ayaa wareerin badan wa amaru qaraar badan ayb qala hada xadiidu gariibu xasanu la nacrifhu min xadiidi اlacraj can abi hurayrata ila min xadiidi muxriz bni haaruun warawaa macmaru hada alxadiida canman samica saciidan اlmaqburiy can abi hurayrata can الnabiy sal l slam oo wuxuu ka dhigay markaa isagana sidaas u wariyey canman samica ayb xadiidkan markaa isnaadkiisa ninkaabaa ku jiro muxriz ibnu haaruun oo matruuk lxadiid ah ayb dacfi baa marka ku jira baabu maa jaa-a fii dikri lmowti geerida sheeg shee sheegitaankeeda wixii ku yimid ayuu u baab yahay qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu can moxamed bni camrin wahuwa bnu calqama moxamed bnu camr bni calqama can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama akiruu dikra haadimi ladaat akiruu badiya dikra haadimi ladaat macaan yaalo midka jebinayo sheegsheegi sheegsheegiisa badiya yacni lmowta geeriduu ujeedaa qaala hada xadiidun gariibun xasan wa fi lbaabi can abi saciid marka geerida aada u sheeg sheega oo mar walba yacni ka sheekaysto ka warqaba dadka dhimanaya u taga janaasooyinka raaca qubuurta ziyaarta oo booqda waxaas oo dhan waxay keenayaan qalbigaagu inay geerida ku cusub cusboonaato mar walbo oo kafle aynan kugu dhicin ayb qaala wafi lbaabi can abi saciidin faa'iidadeedana dad dabcan waxay tahay qalbiga geerida xusuusan waa nool yihi qalbiga aan geerida xusuusanina waa qalbi jiran oo ilaahay waa ka dhahay alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wma nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlmadu faqasad quluubuhum wakaiiru minhm faasiquun yacni waqtigii baa la dheeraaday oo noloshii baa dhowr iyo yacni sanawaad baad noolaanaysaan bay is yidhaahdeen waqtigii baa la dheeraaday qulubtoodiiyaa qallashay qalbigii markuu qallalayna faasiqiinay iska noqdeen oo macsi ka dhowrsan maayeen qofka haddii qalbigiisu qallalo dembiga lama weyna waxa uu gelaya ma la weyna waa un iska socdaa qof iska socdo noqonaya qala baabun xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa hishaamu bnu yuusuf hanaad wuxuu leeyahay kitaabu zuhdi kitaab la yidhaha maطbuuca ayb hanaad bnu sariy qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa hishaamu bnu yuusuf huwa sancaaniyu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu baxiir huwa sancaaniyu wahaqahu bnu maciin anahu samica haani'an haani buu maqlay mowlaa cuhmaan ahaa qaala wuxuu yidhi kaana cuhmaanu cuhmaan wuxuu ahaa idaa waqafa haddii uu istaago calaa qabrin qabri haddii uu istaago korkiisa bakaa waa oyn jiray xataa yabulla ilaa uu qooyo lixyatahu garkiisa ilaa uu qooyo faqiila lahu waxaa lagu yidhi tudkaru ljannatu waannaar jannadii iyo naartii baa la sheegayaa falaa tabkii ma oynaysid wa tabkii min haada kan ma ka oynaysaa qabrigan marka faqaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu wuxuu yidhi ina alqabra qabrigu walu manaasili اlaakhira aakhirada meelaheeda la dego manaasisha aakhiro guryaha aakhira kan ugu horeeya waa qabriga fain najaa minhu fain najaa haddii uu badbaado qofka minhu qabriga cadaabkiisa uu ka badbaado famaa bacdahu waxa ka dambeeyo aysaru waa ka fudayd badan yihiin minhu isaga qabriga marka waa meesha aada wax ku ogaanaysay haddii isaga aada ku badbaado waxa ka dambeeyana waa badbaadaysaa wain lam yanju minhu haddii uunan ka uunan badbaadin xaggiisa uunan ka badbaadin lafdigan marka minhu hal nusqo ayuu ka sugay ku taallaa ku dhigaayo soo mahadee ta hore laak waa gelinaa minhu wain lam yanju haddii uunan badbaadin oo qabriga aanu ka badbaadin cadaabkiisa famaa bacdahu waxa ka dambeeya ashaddu minhu ka darnaan badan waa mowqifba wuxuu kuu dhiibayaa mid ka daran midba mid ka daran leanna markii qabriga laga baxo carasaat alqiyaama la tegayaa qofka isagoo qaawan dhar aan wadanin kabala oo yacnii ayuu imaanayaa keligiis ah eedadkii baa marka yacnii saa isu ciriirinaya qoraxdii waa lasoo dhaweynayaa dhididka dadka biqadri acmaalihim buu noqonaa waa mashaakil oo ninkii qabriga lagu soo cadaabay dhididkaasi iyo xaaladaas waa ku adkaanaysa haddana ilaahay baa su-aal loo soo hor istaagayaa mowqif weyn iyadana oo alla uu yidhi yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waa maalin marka dadku ay rabbulcaalamiin hor istaagayaan alaa yadunnu ulaaika anahum mabcuuhuuna kuwa miyaynan oo miisaanka khiyaanaya miyaynan u malaynaynin in lasoo bixinayo liyowmin cadiim loo soo saarayo yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin haddana siraadkii isagana mashaakil kale iyo imtixaan kale waa imtixaan bay imtixaanka uu ka dambeeyo ninkii qabriga kusoo dhibtooda waa uga sii dhib badan yahay kii qabriga kusoo badbaadayna waa u fududaanayaan kuwaas nacam ilaahay inuu noo fududeeyaan su-aaladeyna ayb qaala waxa uu yidhi wa qaala rasuulu llahi sala ll ly slama maa ra-aytu ma arkin buu yidhi mandaran mandar wax la fiiriyo qadu weligay ilaa haddii aan arko alqabru qabrigu afdacu minhu waa ka argagax badan yahay wax la arkay ma aanan arkin ilaa qabriga waa ka argagax badan yahay oo qabrigu marka damma ayuu leeyahay qofka marka la geliyo waa lagu ciriirinayaa feerihiisaa la ysdhaafinaa qof ka badbaadaya middaas ma leh waa miduu nebigu yidhi inaa lilqabri damma low najaa minhu axadun lanajaa minhu sacdun sacdu bnu mucaad ayaa ka badbaadi lahay buu yidhi hadday qof uu ka badbaadayo taas marka waa imtixaan qof kastaa waa lagu ciriirinayaa qabriga hadhow hadduu fiicnaana waa waa loo waasicinaya haddii kalena ciriirigaasuu ku jiraya waalciyaadu billah ayb nebiga marka qabriga mandarkiisa mandar wuxuu ku sheegay marka aad u argagax badan qaala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi hishaam bni yuusuf ayb qaala baabu man axaba liqaaءa allahi qofkii jeclaado ilaahay la kulankiisa axaba allahu liqaa'ahu alla wuxuu jeclaadaa isagana la kulankiisa qala xadaثna maxmud bnu haylan qala xadaثna abu dawuud qala akhbarana shucbaة can qataadata qaala samictu anasa yuxadiثu can cubaadaةa bni الsamit can الnabiy sal ه slama qaal man axaba liqaaءa allahi qofkii jeclaysta la kulanka alleh axaba allahu liqaa'ahu alla la kulankiisao jeclaystaa waman kariha liqaaءa allahi qofkii alla la kulankiisa nacana kariha allahu liqaa'ahu alla wuxuu nacaa la kulankiisa meeshaas marka xadiidka caaisha way istishkaalba waa istishkaalsatay oo waxay tidhi caaisha rasuul allow dhammaanteen geerida waa necbannahay ee alla la kulankiis geeri baa ka horeysa soo maaha ee waxay tidhi rasuul allow kulligeen geerida waa necbannahay qof inuu dhinto rabaa ma ma jiro markaasuu wuxuu yidhi sidaas ma aha ee marka qof xaaladdaani ay dhacayso waa qofka markuu intuu sakaraado sakaraadkiisii de waa loo bishaarayna hadduu fiicna in aladiina qaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun kuwa waa loo bishaarayna kuwa kalena walow taraa id idaalimuuna fii hamaraati اlmowti wاlmalaa'ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum alyowma tujzowna cadaaba alhuuni baa la dhahayaa iyagana marka kii mu'minkaa markuu bishaarada arko alla la kulankiisoo jeclaanaya inuu dhintou raboonaya kii kalena wuxuu jeclaanayaa naftu inay ka daahdo oo uunan dhimanin marka maxabada iyo karaahadu waqtigaas waayo ee qofku intuu iska socdo uu ordayo waxba uunan arkin ee nin dhimashada rabaa markaas ma jiro xadiidka marka nebigu saas ugu macneeyey qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wacaaishata wa abi muusa wa anasin qala xadiidu cibaadata xadiidu صaxiix hada akhiruh wallah aclam wslى allah wslama cla nabiyina mxamed